dowladda waddanka talyaaniga ayaa xaqiijisay in siddeed iyo konton qof oo ay ku jiraan carruur yaryar ay ku dhinteen doon ay saarnaayeen koox oo doonidaasoo la sheegay in loox laga sameeyey kadib markii ay ku qarraqantay xeeb ku taalla koonfurta dalkaasi talyaaniga warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil doontan ayaa ka soo sharaacatay turkiya ee dhown caalamaal ka hor waxaana la socday muhaajiriin asal ahaan ka soo jeeda waddamada afghanistaan iiraan iyo dalal kale oo ay soomaaliya ku jirto waxay ku qaraqantay meel u dhow magaalo xeebeedka stekato de cotro oo ku taalla xeebta bari ee colabria iyada oo dabaylo xoogani dhacayeen koob iyo siddeetan qof ayaa ka badbaaday shilkan labaatan ka mid ah ayaana iminka cusbitaalada lagu daweynaya dadkaas mid ka mid ahina xaaladiisu khatar ayay tahay booliiska go-aardiya di finansa ayaa sheegay inay xireen qof ka mid ah dadka badbaaday laguna soo oogay dembiye la xidhiidha tahriibta duqa magaalada cutro ayaa sheegay in dadka ku dhintay shilkan ay ku jiraan dumar iyo caruur laakiin lama soo sheegin inta ay tiradoodu dhan tahay shukri siciid oo ah wariye ka shaqaysa wargeyska the republica oo kasoo baxa magaalada rome ee dalka talyaaniga ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan doontan qaraqantay
doontan meeshay ku qallibantay intaysa qallabnin ka hor xalaybay waxay soo tiday inay wax laga qabto oo loo gurmado laakiin hawada oo aad u xumayd oo dabayl xun iyo dhacayeen meeshii waa la waayay dadkii lama raadin cidna ma joogin marka adiga saaka aroorti unbaa la arkay dadkan ayagoo meeshii baddiisaa ugu soo daadanayo oo ugu soo meydkoodii qaar badan ay meeshii kusoo daadanayaan doontiina intay jajabtay ayadii oo dhan bay iyadoo burbudhoo dabayshu la kala caradhay bay xeebta kusoo caariday iyadoo dad meydaho caruur u badanna wadata iyo dumar ma fahm shilkan ayaa imanaya iyadoo dhowaan sharci dejiyayaasha talyaanigu ansixiyeen shuruuc lagu ganaaxayo laguna xiri karo shaqaalaha maraakiibta ka badbaadisa badda mediterraneanka shilkan haddaba wax ma ka bedeli doonaa go-aankii hore ee ay dowladda talyaanigu qaadatay waatan mar kale shukri siciid maya maya maya xeerarkan jaa ganaaxi waa bilowday oo maydishiisansa frontiera jaa lagu bilaabay in loo keeno warqad ganaaxsa labaatan maalmood oo shaqa ka joojin ah iyo toban kun oo euro oo ganaax ayaga shuruudihii lagu soo rogay haddayna buuxin oy dembigan ku noqnoqsadaanna maraakiibta laga qafaalanhayaa waxaas iyagoo waa yidhaahdeen raxfaan baan ka qaadanaynaa laakiin waxaan hadda sharci weeye dhaqan galay talyaaniguna arrintan dib ugama noqonayo waxa keliya wax ka qaban kara waa e u-ga maantayto marka qayladii daantii iyo gurmadkii iyo caloolxumadii boobku waa ka hadlay aada buu uga soo horjeestay arrintan awalna waa kasoo horjeeday madaxweynahan dalka talyaanigu waa ka hadlay wuxuu yidhi asagana waa in wax laga qabto oo oo maaragtay xal oo reer yurub oo dhan loo loo helo islaantan reer yurubka jarmalka hogaaminayso ursula volderline la yidhaahdana iyaduna aad bay uga xumaatay oo waxay tiri waa in arrintaas baddaasi waa bad eu weeye waa in xal eu laga gaaro wey marka talyaanigu waxa iyagu dabada ka riixayaan oo raadinayaan waxa weeye arrintan iyaga looga kala seexday in xal reer yurub ay ka gaaraan oo markay iyagu u gurmadaan la yidhaahdo dadkaas waxay joogaan eu oo la siiyana asilium iyo sharci eu oo dhan laga aqoonsan yahay dadkuna waa sida uu rabo weeye marka dadka imaanaya badankooda talyaaniga uma soo socdaan talyaanigu awal marig buu iska ahaan jiray waa laga gudbi jiray laakiin markii saad ula socotay tarataatadan dublin la sameeyey yaa waxaa la yidhi qolo qof walba meeshuu iska dhiibo oo ugu horeyso waddanka eu uu ka yimaado halkaasuu sharci ku leeyahy oo sharcisiisaa lagu celinaya dib loogu celinaya mid ka mid ah askarta xeebaha talyaaniga oo la hadlay wakaaladda wararka royters ayaa sheegay inuu arkay dhacdo aanu rajaynaynin inuu noloshiisa dib u arko muuqaal naxdin leh oo aan qof niyadiisa ka bixi doonin doontan ayaa badda ku burburtay meydadka dadka oo biyaha dul sabeynaya ayaa laga soo guray magaalada ismiir waa goobta ay dadka tahriibiyaasha ah ee soomaaliduna ku jirto ka baxaan sida wakaalada wararka ah ee royters daabacday dadka ka badbaaday shilkan waxaa ku jira dad soomaali ah afghaniyiin iyo bakistan madaxweynaha talyaaniguna waxa uu sheegay in dadka doontan ku qaraqmay ay u badan yihiin afghanistan iyo iiraan ka yimi xaaladda nololeed ee wadamadooda oo aad u adag cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london